hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad guryaha xalka waara loogu wareejinayay ilaa konton qoyso oo ka mid ah dadka barakacayaasha munaasabada guryaha lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayadoona dadka guryaha la siiyey ay qaab bakhtiyaa nasiiba u heleen guryahaasi gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland cali aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey guryaha qeybta ka ah xalka waaraah ee lagu wareejiyey qoysaska barakacayaasha hay-adda la yidhaahdo gift givers oo hay-ad runtii muddo aan soo wada shaqaynaynay sharaf weynna naga mudan meelo badanna inaan ku sheegno magacooda uguna mahadcelinno dhibaatooyinkii fatahaadyada markii ugu darneyd oo dadkeena ugu dhibaataysnaa hay-addan waxay noo barbar istaagtay si aan caadi ahayn haddana konton guri oo ka kooban min laba qol iyoodi iyo musushoodii ayay diyaar noola yihiin maanta waxaan marka kontonkii guri inaan bixinno waxaan ka yaro cudur daaranayaa arrintan waxay nagu ahayd shotn bay nagu ahayd waxaan rajaynayaa boqolkii qof ee la filaya inay wax naga maqanaadaan marka bacdama aanaan waqti haynin hawshii baan gudagelayn waxaan u arkaynaa sidaan sida ugu cadaaya doctoorku waa ii yimid wuxuu yidhi konton baan hayaa boqol baad waana baktiya nasiib nin walba gacantu gashan wixii ilaahay u alfay buu qaadanayaa dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland iyo hay-adaha kale ee kala shaqeeyey dhisidda guryahan uga mahadceliyey dadaalkooda isagoona ku baaqay in dadka aan weli guryaha helin mar kale fursad la siiyo oo qiimo weyn ugu fadhiday siduu guddoomiyahaba sheegay bulshada reer jubbaland waxaa aniga sharaf gooni ay ah kadib markii aannu ogaannay waxqabadka hay-addan ee ka wadda caalamka iyo qaabka dadkan muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey ay ummadda bini aadamka u gargaarayaan oo caalamka oo dhan gacan ka siinayo soomaaliyana ka howlgelaysa ilaa xaafuun iyo deegaanno fara badan kadib codsi anigaan u qoray oo ilaahay haleeshiiyey nooga soo jawaabtay jubbalandna ku soo degtay intay deegaanka ku soo biirtayna wax weyn oo lagu xasuusan kara ka qabatay hadday ahaan lahayd xilligan ramadaanka hadday ahaan lahayd dadka masaakiintii agoonta oo waxaa cajiibka ay tahay hay-adaha kale oo caalamka dadka marun bay wax siiyaane hay-addani ciddii ay wax tarayso inay gacanta ku qabato ilaa muddo sannado fara badan ay dib ugu soo kabtaan noloshooda oo bulshada kaga mid noqdaan maanta guryaha la bixinayo waxaa lagu bixinayaa hab cadaalad ah oo mudan in lagu daydo maxaa yeelay waa boqol nambar oo kontonna tahay no kontonna ay tahay yes oo ay soo abaabushay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha iyadoo siyaasadda hay-adda gift and gifers lagu salaynayo qof walba nasiibkiisa uu gacanta gelinayo qofna ay yees u soo baxayso qofna ay noo u soo baxayso inta yeestay u soo baxday ilaahay ha ku nabadgeliye ha u barakeeyo intay nood u soo baxdayna haddee maaragtay tiribyada dambe soo socdo guddoomiyaha wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono guryaha ay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland ku wareejisay qoysaska danyarta ah ayaa qayb ka ah xalka waaraah waxa uuna dhismahoodu socday in muddo ah